ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane sahal jaamac ayaa furay shirlan ku hadlaye horumarinta biyo soomaaliya shirkan ooyo qabanqaabadii madaxa ku dareeray hay-adda dowladda iyo weliba beela caalamka ayaa diiradda laga saaray hanaanka horumarinta biyo soomaaliya se lanku horseeda biyarada iyo weliba intee lagu faa'iidaysada robabka lanlansameeya dadka reer miyiga biyo xireenaha keed nagda kora mudane sahal jaamac oo munaasabadda hadalku jeedi ayaa tilmaamay in biyo iyoyinga lafdhabarta nolola bulshadana baahiwi markaaseen qobta xukuumaddana iyo xoogga saara doonta sidii xal waara ee lanku heli lahaayey biyaraanta iyo weliba gaajada haka nagdaasa dadka soomaaliyeeda
biyuhu waa aasaaska nolosha sida aynu wada ognahay oo maanta isu sheegi mayno dadka soomaaliyeed iyo geyiga soomaaliyeedna siday biyuhu ugu yar yihiin iyo waayaha ay la soo mareen waynu ka dherigsanay riboortka hadda ee hor yaalla waxaa ku qoran xisaabaad iyo qiimayn dadka run ahaantii maskaxdooda shoog ku ridaya kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii biyaha guud ee bercabita soomaaliya ee heli jirta waxay ahayd laba kun siddeetan iyo toddoba cubic miters haddana daraasiinta waxay sheegaysaa afar boqol iyo koob iyo toban cubic mitter inay tahay inta goor ee ay hoos u dhacday waad arki kartaan inkastooy soomaaliya meel fog ka timi dal ahaan iyo dad ahaanba oo meelihii awal siyaasadda ha la fadhiisiiyo dala shisheeye soomaalida lagu heshiisiin jiray oo maanta ay sharaf inoo tahay intaynu halkan fadhino mas-uuliyiin xirfad iyo aqoon leh oo ka kala socota heerarka kala duwan ee dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo sharci dejintii oo si wada jira halkan u fadhiya inay arrintaa biyaha iyo maamulkeeda iyo maaraynteeda waxay iska yidhaahdaan inkastaynu moolfo ka nimi haddana waxaa hubaala in saacaddaa aynu fadhino qof soomaaliyeed booyad biyo inta loogu dhaamiyo meel toddobaatan kilomitir u jirta sidii loo gaadhsiin lahaa laga shaqaynayo ama hooyo soomaaliyeed ay hadda biyoyari iyadii carruurteedii u wildaran yihiin waa hubaal midhkaas raxmadda eebbe iyo roobka ay sugaan ka sokow waxay sugayaan daraal dowladeed oo beddela